waxay la tahay hawshaa baryahabaa dhegaha dadka way kusoo noqnoqonaysay somalilan meel kastay joogaanba dee loogowiya lagaaga fadhiya baa layidhi in shaqaalo lasoo agaasimo oo la yidhaahdo kanle keele ninkii meesha ka kacay ee madaxda ahaa kan ku dhaha iyo waanu ka raysanay iyo sida hore way dhaantaa dee hawshaa maanta looma fadhiya bay aniga ila tahay waxaa loo fadhiyaa wixii gudba ay sheegeen inay keenaan musuqmaasuqii iyo hawshii istababarintaa taasumaan jawaabteeda hayaa laakiin maanta anigu shaqaalahaygii dee hooyadu ama aabbuhu ina wanaagsanna wuu dhalaa inan xunna wuu dhalaa markaa kaa xunna ma caayo oo ma yidhaahdo wuu xun yahay oo waa caynkaas anigu shaqaalaha u jawaabi maayo maanta lasoo agaasimay odhadku soo agaasimay odhadka iyo qolada odhadka dee waxaa hawshii looga fadhiyey dee maaha dee taasi in nin mas-uuloo meesha ka kacay daaha dabadiisa in lagu dhuuntana maaha idinkana idinkaa ka jawaabi kara waxa weeye shaqaale lasoo agaasimo mushaharka waa laydinka joojinaya iyo waa laydin eeriyey haddaydaan qofkaa waxaa ku odhan haddaydaan caynkaasaa ku odhanoo boor caynkaa laga dhigay maanta u jawaabi maayo to musuqmaasuquna waanagii yidhi goorteeda iyo goobteeda dee ninkii yidhi ayaa looga fadhiyaa caddaynteeda iyo qaabkeeda iyo waxeeda waanu fadhiyaa
waa tahay maareye dhowaan sidaan lagu maqaalaa waxaad kulan la yeeratay madaxweyne axmed siidaan iyo xilli uu ka dhoofiyey magaalada hargeysa iyo kulankaasi maxaad ka wada hadasheen kolley madaxda mar walba waanu wada hadallaa mar walbana waa la kulmayaa waxa weeye dee waa la sabotiyayo waa la soo dhoweynayey arrinta madaxda iyo qaabka iyo caynka iyo madaxweynuhu mar walba waa madaxweynaheenii qofka ama xil ha hayo ama shicib ha ahaado waanu kulanaa taa dokumentiyada aan hayo ee aan sheegayo unbay ka mid tahay dee waanu hawsha kolley hawsha madaxweynaha dee public looma soo qaado fariin baa laysfaraa waxbaa laysku yidhaahdaa dee madaxweynuhu waa madaxweynaheen mucaarad iyo maxaafid iyo mid walba waxay la tahay inaanay halkaasi taasna aanay waxayn markaa ii yaallay aanay ahayn waxaan maanta anigu idin farayaa idinka iyo guddida iyo caynkaaba shaqaalaha maanta lasoo agaasimay ee caynkaa la leeya waanu ka raysanay iyo ijin hadal aan kuu socon dee lama qaato anigu guddidii wasiirada iyo agaasimayaasha iyo xisaabiyaha ahayd ee soo saaray hawsha ayuunbaan la hadlay shaqaalo lamaan hadal shaqaalo ma kala saarin shaqaalahana dee madaxda naga sarraysaa markay timaado dee waan caddaynayaa shaqaalihii badhna waa la soo celiyey badhna dabadday joogaan aan annagu berigii intii awoodayada annagu aanu shaqada ka joojinay shaqaalo lasoo agaasintay oo boodh lasoo samaystoo kooxaah maalmaha baad tidhaahdaa waxayna badeen waxayna bareen baa ka daran anigu maantana fariin kaleaan madaxweynaha u diraya madaxweyne waxaan leeyahay arrimo sharci darro ah oo badan ayay guddidii samaysay waxaa ka mid ah nin la baadhayo fasax la siiyey waxaa ka mid ah nin la baadhayoo la yidhahdo gaadhiga ama hawl loo diro oo dokumenti soo caynkaasoo jirin maantana shaqaalihii hay-addaa lasoo qaybiyey oo la yidhi wax ka sheega qofkaa iyo caynkaasoo ma jirto u jawaaboo miidhiyaha kolba walba lagu arkaya waa arrimaha sharciga ka mamnuuca qofka ama ha lagu bedelo sharci darro ama sharci ama caynkaa waa la bedeli karaa waa joogta xilku laakiin in shaqaalihii la agaasimo oo mas-uulkii ka tegay la yidhaahdo wax kaalee ka sheega oo la ururiyo waa dhaqan xumo kale oo lagu beeriyo somalilan umana soconayso waxaa laga rabaa wax istabamarintii iyo musuq maasuqii calculationkii baa laga rabaa ninka taa laga rabaa yuu shaqaalo ku dhex wareegi oo kolba odhad qaadan oo u odhadku aanu qaadin kolba hawl iyo meel aan loo diran balasheeg haddaad noqoto balasheeg haddaad qofku uu noqdo waxay la tahay inuu wax wanaagsan waxay runtu tahay uun arrimaha lagu baadho oo laga hadlo somalilan maanta dhagowma laha kerle kerle iyo miidyahoo layska cacaayo taa uma laha waxaa loo baahan yahay waxqabad iyo walaalo idinkoo aan idinku badin hadalkii